sabta iyo ilaahay xalay laamaha amniga gaar ahaan ciidamada nabadsugiba ayaa waxay ka wadeen howlgallo degmada hodan gaar ahaan xaafada loo yaqaano xaafada zona k howlgalladaasi waxay ahayd howlgallo oo taargad ah oo u socday la raadinayay warbixin la helay warbixintaas oo ahayd inay meelahaas ay kasoo maleegayaan dhagarqabayaasha ay rabaan inay qarax sameeyaan taas ay lagu guuleystay ciidanka ku guuleysteen gaari kaarib ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo saddex qori kudhisadana oo gudihiisa ku jirtay iyo dad lagu jiinsan yahay inay hawshaas ay wadeen intaba waa lasoo qabtay intaasoo dadka maysan ahayn isla saaka subaxnimo baabuur asna baabuurkan raaxada ah oo nin watay ayaa lagu joojiyey hotel siyaad oo ka hadlay madaxtooyada baabuurkaasi warbixin baa kasoo horreysay oo dadka ay soo sheegeen in baabuurkaasi wax lagu dhejiyey oo la rabay in dad lagu dhibaateeyo xataa qofkii saarnaa oo muwaatanka ahaa in lagu dhibaateeyo ayaa ayaa u muuqatay xogtaasi markii ay heleen ciidamada baabuurkii baaritaana lagu sameeyey waa la arkay qaraxii waa laga fujiyey waxaana hawshaasi fuliyey ciidamada booliska ee tababaran hawlahaas oo qaraxii asagoon ciidama aan dhibaataynin ka fujiyey wa tahay meeshuu ku deganaa waa tahay arrinkan gaariga la doonaya in la qarxiyo ee ay ciidanku ka hortageen waan usoo laaban doonaa midkan gaariga kaaribka aad sheegayso ee waxyaabo hub qoryo ay ku jiraan aad ay ciidanku soo qabteen waxaad sharaxaad naga siisaa ma waxaa jira dad lala soo qabtay haddii ay jiraan se imise bay gaarayaan tiradoodu sideed ogsoon tahay macnaha amaan hore u sheegay waxaa jiray howlgalaha kaargud bay ahaayeen howlgalladaasi waxay ahaayeen in lasoo helo warbixinta la keenay warbixintuna waxay ahayd in meeshaasna la baaro baabuurkan la helo ayaa baabuurkina waa la helay meeshina baaritaan baa lagu sameeyey marka baabuurka iyo waxyaabaha qarxa saarnaa iyo iyo qoryahaas ay ku jireen iyo dad inta waa lakala soo qabtay laakiin wax caddada oo aad sheegayso ma jiraan dad kala soo qabtay ah weli baaritaankii way way socdeen hadda wixii kasoo baxay ugu dambeeyey ma soo bixin waxaa noo geysay inay si waxaanku dhahay xirfadi ku jirta looga looga looga dejiyo looga saaray iyo qaraxii baabuurka saarnaa dadkiina meel baa la geeyey way farabadan dadka lasoo qabtay dad aada u fara badan waaye gaar ahaan markii la dadka waxay aad u fara badan baa lasoo qabtay oo laga soo qabtay meeshii oo dhan ama aagii ay joogeen dadkaas oo dhan lagu soo qabtay laakiin dadka oo lagu tuunsan yahay ma tiro badno ayagana markii xaqiiqa ah usoo kala baxaan waxaan jecelnahay in warbixintoodii ayagoo hadlayaba lasoo bandhigo ma haysaan bartilmaameed ay suuragal ahayd ama aad ka war hesheen oo la doonayay in gaarigaas lagu qaado weerar ahaan haddii aad maqasheen maya ma ay ma hadda ma jiraan annaga meel oo ay uqashaysnaa laakiin baabuurku baabuur oo la diyaariyey ayuu ahaa wuxuu u ekaa baabuurka baabuur qaabka ay samayn jireen nimanka nabadiidka ah qaabka ay samayn jireen oo qoryihiina u saarnaa waxaan ku dhahay qaraxiina baabuurka ay ku wadeen marka meel caydan ma jirin laakiin waxay og tahay inay isla socdeen ama ay wadeen labada qorshe inay isku mar ka dhigaan baabuurka kale kuu sheegaayo waktiga la qabtay asagana saaka xilli aada u horeysa ay ahayd waktigooda way isku aadanaa wax yar baa u dhexeeyey marka waxay og tahay nimankan waxaa waaye inay kalgeliyaan ummadda oo dhibaatayaan shacabka ayay ayay ka shaqeeyaan waa tahay gaarigan kale ee aad sheegtay in qof uu la socday ay ciidanku istaajiyeen gaar ahaan agaarka hotel siyaad waa tiri qof baa saarnaa dabadeedna ciidanka warbixin ay heleen waxyaaba qarxa ayaa ku xirnaa waana lagu guulaystay in laga fujiyo marka qofka saarnaama qof rayid buu ahaa aad tuhunsan tihiin inuu isqarxiyu ahaa bal sharaxaadda naga sii maya waa dareemi kartaa baabuur qarax oo ku xirnaa oo qof lagu qabtay waa dareemi kartaa telefkiisa waxaa la marinayaa baari laakiin muuqaalka markaas ka mudray iyo warbixinta laamaha amniga ay noo soo gudbiyeen aan helnay ayaa waxay yihiin kuwo laga yaabo inuu maytaani way soo bixi doontaa baaritaan kugu socdaa laakiin si waxaan ku dhahay laga yaabo dadka sida haween in lagu soo dhegiyey ninkaan nin odayaab ahaa nin oo iska kuyaraa mas-uul taga goobaha waxaan ku dhahay dadka mas-uuliyiinta ay tagaan awood ilah buu aks ilah buu ahaa marka waxaa laga yaabaa inay dhagartoodii ay lahaayeen marka uu meelaha uu tago markaas aad aad aad fudisaan ama aad qashisaan marka ama marka asiga ku jiro qofkaas aanusa ku jirin dadkaan dad oo aadamiga insaanka iyo ay ugu fadhiyaan wax mixraa maaha marka qof dawladda ushaqeeya ama meelo kale ushaqeeya buu ahaa ninkan wuxuu ahaa dadka un macnaha inta badan dawladda dadka ku xiran buu ahaa nin oday oo muwaadin ahoo mas-uul ahoo ka tirsan waxaan ku dhahay eedahan inta badan dawladda la shaqeeya ayuu ahaa